shalay baabkii ugu horreeyey baabkii ugu dambeeyey kan ka horeeyo baabu xulyat اlwudu waxaa wax yar laga weydiiyey abu hurayra marka uu ilaa kilkilaha dhaqay uu yidhi yaa bani faruuq antum haahunaa meeshaan maad joogtiin low calimtu anakum haahunaa maa tawada'tu hada اlwudu meeshan haddaad joogtaan weyse qaadkan ma weyse qaateen muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa waxaan ka baqay inaad waajib u qaadataan oo dad xoogaa inay qalad ka fahmaan iyo uu ka baqaayay ahaayeen ilaa iyo markuu dhaqo meesha yacni garbaha inay u qaataan waajibkuba inuu intaas yahay ayuu ka baqay marka ma sameeyeeno inta faradka ah ayaan ku gaabin lahaa macnaha saas u jeedaa saas ka wadaa ayb bismi illaahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu cabdالرaحman الnasaa-iyu raximah اllahu taعaalى baabu dikri ma yanqud الطahaaraةa wma laa yanqud wuxuu u baab yahay waxaa dahaarada buriyo weysada buriyo iyo waxa aan burinin caddayntooda wuxuu ka bilaabay marka alwuduءu min almadiyi madida oo laga weyse qaato waxaa kusoo arooray caddaynteedii buu u baab yahay min almadyu wاlmadiyu labadaa dabdi ayaa la dabdiyey almadyu iyo almadiyu waxaana weeyaan marka qoyaanka qofka oo hoostiisa ka dareemo marka ay shahwadiisu kacdo mararka qaarna lamaba dareemaba oo dareen maleba sida shahwada oo kale ama manida sideedoo kale oy boodboodeyso qofka dareen ay markaa ay u leedahay iyo ma lahan iyada ayb madiga marka taas waayo waxaana looga qiyaastaa alwadyu wadyigana waxaa weeyaan qoyaan qofka uu dareemo oo aan shahwo ku imaaneynin laakiin ayb wbilisnaadi qaala akbaranaa hanaad bnu sariy wahuwa abu sariyu wahuwa abu sariy alkuufiyu can abi bakr bni cayaash wahuwa almuqri hiqat can abi xasiin cuثmaan bnu caasim bni xusayn ayaa la yidhaha alasadiyu alkuufiyu hiqat habt suniy warubama dallas rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can abi cabdالraحman wahuwa abu cabdالraحman aلsulamiyu cabdullaahi bnu xabiib qaala wuxuu yidhi qaala caliyun cali waxa uu yidhi kuntu rajula nin ayaan ahaa maddaa-an madi badan yacnii nin madi badan ayaan ahaa wa kaanat ibnatu rasuuli llahi sal ll ly slam nabiga xaaskiisana waxay nabiga gabadhiisana waxay ahayd taxtii aniga hoosteyda yacnii anaa qabay waay oo faatimau qabay fastaxiyaytu waxaan ka xishooday an as'alahu inaan su-aalo meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa waxyaabaha jimaaca ku tacalluqo iyo inaan lagala hadlin dadka xididka ah iyo dadka yacnii xaaska qaraabadeeda dadka ah iyo inaan lagala hadlin oo arrinta arrin wanaagsan ay tahay maxmuud ah ayb faqultu lirajulin nin baa waxaan ku idhi jaalisin ilaa janbi dhinacayga fadhiyo ayaa waxaan ku idhi salhu soo su-aal oo ii weydii ninkaasuna waa miqdaad bacdi riwaayaatna camaar ayay dhahayaan fasa'alahu wuu soo su-aalay ninkii faqaala wuxuu yidhi nabiga sal ll ly slama fiihi lwuduu'u weyseqaad ayaa ah yacnii fiihi fi lmadyi madida waxaa ah dhexdeeda oo ku sugan alwuduu'u weyso yacnii waa laga weyse qaadanayaa macnaheedu marka weysaday jebisaa waay oo haddii marka adoo weyse qaba mani ay kaa timaada waxaan ujeedaa madi ay kaa timaado weysadii horta waa jabtay leanna waxa labada dhe hore iyo gadaal waxa ka soo baxo weysada waa jebiyaan manida marka laga reebo almaniyu marka laga reebo shahwada ayb ee madiduna marka iyadu shahwo ma aha xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa fiihi lwuduu madidu inay weysada jebinayso yaa laga qaadanayaa iyada marka male dhaqitaanka iyo inay najaas tahay iwow keeni doonaa ayb fiihi lwudu'u markuu yidhina waxaa laga qaadanayaa madidu inaysan ka waajibeynin qubays wa hada ijmaacun arrintaasna waa ijmaac qofka haddaynan shahwa ka imaanin mani intoy shahwadiisu kacdo qoyaan iyo wax markaas uu dareemo weyse unbaa ku laasimaysae ku laasimi maayo qubays haadaa marka iyaduna waa ijmaac ayb weysadaasina marka sida kaadida qofka uga haddii uu kaadiyo weysada uga jebaysay tanna ugaga jebaysaa wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim wahuwa isxaaq bnu rahuya qaala akbaranaa jariir wahuwa bnu cabdilxamiid addabiyu can hishaam bni curwata can abihi can caliyin radia allahu canhu qaal qultu lilmiqdaadi miqdaad baan waxaan ku idhi buu yihi waa kan marka uu sheega hadda miqdaad ayaan waxaan ku idhi qaala wuxuu yidhi qultu lilmiqdaadi miqdaad baan waxaan ku idhi muxuu idin dhiga kadib haa saas waay idaa bana arajulu biahlihi ninka haddii uu ehelkiisii ou dhisto ayb faamdaa oo dabadeed yacni uu madiyeeyo ehelkiisiibuu marka dhistay bimacnaa waxaa dhex martay markaa istimtaac iyo wax lamida iyo markaa fa amdaa waa madiyeeyey walam yujaamic mana jimaacin oo uma galmoonin fasali nabiya muxuu sameynayaa fasali nabiya sal ll slam nabiga soo su-aal can dalika arrinkaa fa inii aniga astaxyii waan ka xishoonayaa an as'alahu inaan su-aalo can dalika kaagaa wabnatuhu taxtii iyadoo gabadhiisu aan qabo fasa'alahu waa soo su-aalay marka miqdaad faqaala nabigu wuxuu yihi yaqsilu madaakiirahu dakarkiisa ayuu dhaqayaa dakarkao dhanna inuu wada dhaqa qasab maahane meesha qoyaanka ku yaalla unbuu dhaqayaa bis yaqsilu wuxuu dhaqayaa madaakiirahu waa jamac oo marka shaad ah marka yaqsilu madaakiirahu waxaa laga qaadanayaa madidu iyadu markaa inay najaas tahay maxaa yeele waxa loo dhaqaayo waa waa in la daa najaasnimo darteed ayaa loo dhaqayaa waa mas'alo mas'alada labaad oo yaqsilu madaakiirahu laga qaadan karaa waxay tahay ee dhagax inaynan anficaynin hore waxaan usoo marnay istijada in dhagax lagu istijoo karo saddex dhagax haddii qofka ay madi ka timaado dhagax ma isticmaali karaa xaashiye ma isticmaali karaa mase laasim inuu biyo isticmaalo meeshaas marka waxaa imaanayso waxaan dhagaxa loo isticmaalayo ma waxaa shardi ah muctaad waxa kasoo baxayo horay iyo gadaal ee markaa istijada loo rabo yaa laba nooc noqon karo muctaad iyo naadir shay ah muctaadun wa naadirun shayga muctaadka ah khilaaf male isaga in dhagax loo isticmaali karo muctaadkuna waa kaadida saxarada waxaan horay ee gadaal laga caado yeeshay inay ka imaadaan madida marka tee la haleeshiinayaa ma muctaadkaa la haleeshiinayaa mase shayga naadirka ah la haleeshiinayaa bartaas waay marka meesha masalada ku jira alimaamu nawowi kitaabkiisa musli sharaxa muslimka wuxuu xoojiyey in naadir laga laga soo qaadayo naadir madidu inay naadir tahay shay naadir haddii ay noqotona dhagax ma anfacayo marka waa in la dhaqaa oo biyo la isticmaalo waa sida iyadoo marka kaadidii ama saxaradii intay firdhatay meel kale korkaaga markay ka gaartaba dhagax ma ku anfacayo inaad gacan uun inaad biyo ku dhaqdo unbaa qasabkugu ahay kutubta kale madhabta wuxuu mashhuur ku ah isaga marka wuxuu leeyahay iyaguna marka wuxuu ku tilmaamaa in looga qiyaas qaadana waa naadir laakiin waxaa looga qiyaas qaadanayaa kaadida looga qiyaas qaadanaa buu leeyahay binaan calaa dalika dhagax waa lagu isticmaali karaa sidaasuu kutubta kale iyadana uu ku doortay weliba majmuuca isaga wuxuu leeyahay amarkan oo yaqsilu madaakiirahu liyaqsil madaakiirahu amru nadbin iska waayo dhaqitaanku waa sunna uu leeyahay laakiin haddii dhagax uu isticmaalo meeshiina ay tahay meeshii marka istijada awalba haddii la kaadiyo lagaga istijoo jiray dhib male buu leeyahay adu marka labadaas ikhtiyaar buu leeyahay halkan sharaxa muslimkaana biyo unbuu ku doortay xadiidka daahirkiisana biyo unbaa iyou tusayaa ee in dhagaxa loo isticmaali karaa la dhahana waa nooc qiyaas abaa ku jiro oo kama tagana qiyaas oo waxaa weeyaan ilxaaqan lilbowli kaadidaa la haleeshiina baa la dhahayaa marka calaa kullin ibnu daqiiq laftiisa uu sheegayaa macnahaas fasa'alahu faqaala yaqsilu wuxuu dhaqayaa madaakiirahu meeshaa yacni dakarkiisa iyo wayatawada-u waa weyse qaadanayaa wudu'ahu lisalaati weyse qaadkiisa salaada maxalushaahidka marka waa tanoo weysada inay jabtay wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa sufyaanu wahuwa bnu cuyaynata can camrin can cataa wahuwa caطaaء bnu abi rabaax can caayish bni anas ana caliya qaala caysh marka caayish bnu anas albakriyu اlkuufiyu maqbulu rawaa lahu الnasaa-iyu faqad qaala kuntu rajula cali wuxuu yihi waxaan ahaa nin madaan madi badan faamartu camaara bna yaasir ayaan amray yas'alu rasuula اllahi sal ly slam nebiga inuu soo su-aalo min ajli ibnatihi cindii gabadhaydo agteeda a darteed ayaan isaga u diray faqaala wuxuu yihi yakfii min dalika alwuduu'u kaagaas waxaa ku filan weyse qaad weyse unbaa kugu filan yacnii weysadaa kaa jabtay waayo ilaa dhaqidda xadiid kalaa sheegay marka dhaqid iyo weyso labada in la ysku darayo dabcan ayib meeshan marka waxaa ku cusub ninka uu diray waa camaar riwaayadii horena miqdaad marka ibnu xibbaan isagu waa jamcinayaa oo qaab yacni markaa yacni wuxuu leeyahay ama in labadoodiiba m marba mid inuu diray intuu mid diray haddana mar labaad uu mid kala diray si uu arrinta aada ugu adkeeyo qaarna waxay leeyihiin camaar diriddiisa waa laga xoog badan yahay sababtoo ah miqdaad unbuu diray maxaa yeele caayish ibnu anas baa ku jiro caayishkaana marka ibnu xibbaan unbaa tawhiiqiyey ibnu khiraashna wuxuu yihi majhuul weeyaan sida ugu fiican laakiin waxay tahay riwaayada cuqayli fi ducafaana uu kusoo saaray bayhaqina uu ishaaray waxay tahay riwaayada cabdirasaaq ibni hamaam ayaa waxay tilmaamayeen labada inay isla joogeen oo camaar iyo miqdaad oo isla joogo ayuu cali diray labadooda markuu labadoodii diray su-aasha waxaa la baashiray midkood miqdaadaa su-aasha weydiiyey marka la yidhaha marka miqdaad baa soo su-aalay waa xaqiiqa camaar baa su-aalay marka la yidhaahdana waa min baabi ilmajaazo asba waa la diray waana la joogay meeshii nebiga sal ll cl slam lagu su-aalayay aduu sidaa marka in loo jamciyo waa sida ugu fiican wa bihi qaala akbaranaa cuثmaan bnu cabdillaahi wa huwa hiqat rawaa lahu الnasaa-iyu faqad qaala akbaranaa umayatu wa huwa umayat bnu bisطam alcayshiyu saduuq rawaa lahu اlbukhaariyu wa muslimu wالnasaa-iyu qala xadahanaa yaziid bnu zurayc wa huwa albasriyu hiqat xaafid ana rawxa bna اlqaasim xadatahu can bni abi najiix ayb ibni abi najiix waxaa weeyaan cabdullaahi ayaa magaciisa la yidhaha cabdullaahi bnu abi najiix almakiyu abu najiixa aabihiina yasaara magaciisa la yihaahdaa hiqatun rawaa lahu asxaabu lkutubi sita ayb can caطaa wahuwa caطaa bnu abi rabaax can iyaas bni khaliifa wahuwa iyaas bnu khaliifata albakriy almakiyu saduuqu can raafic bni khadiij ana caliya cali amara camaaran camaar ayuu amray an yas'ala rasuula اllahi sal ly slam inuu su-aalo can ilmadyi faqaala wuxuu yihi yaqsilu madaakiirahu buu dhaqayaa wayatawada-u waa weyse qaadanaya ee riwaayadan marka mutaabaco waaye marka caayish waa la mutaabaceeyey oo iyadoo marka iyaasu bnu khaliifata min can raafic bni khadiij ayaaba soo arooray marka camaar in la diray qisada ah xadiidkanna waa ku timid xadiidi raafic wa bihi qaala akbaranaa cutbat bnu cabdillahi almarwasiyu wahuwa saduuqu rawaa lahu الnasaa-iyu faqad can maliki wahuwa bnu anas can abi nadr wahuwa salim bnu abi umayata can sulaymaan bni yasaarin fuqahaa-u sabcu ka mid ahaa can ilmiqdaadi bni اlswad ana caliya amarahu cali baa amray an yas'ala rasuula اllahi sal ly slam nebiga inuu su-aalo can irajuli qofka idaa danaa min ahlihi ehelkiisa hadduu u dhowaado fakharaja minhu lmadyu madidii ay kasoo baxdo maada calayhi maxaa korkiisa ah fa ina cindii maxaa yeelay aniga agteyda waxaa ah ibnatahu gabadhiisa wa ana astaxyi waa ka xishoonaya an as'alahu inaan su-aalo fasa'altu rasuula allahi sal ly slam can dalikaan su-aalay faqaala wuxuu yihi idaa wajada axadukum dalika midkiin haddii uu kaagaas helo falya uu dareemo falyandax farjahu farjigiisa biyaha ku firfirdhiyo falyandaxdan marka macnaheeda falyaqsil waayo maxaa yeelay waxaa lagu fasirayaa xadiidkii hore ee nadxigu inaad inta biyo soo qabato korka uun uga firdhiso keliya ma aha najaasada oo madida najaaso adag waayo oo kaadidoo kale la mid a waa la dhaqaya marka falyandaxu ay falyaqsilhu waayo ha dhaqaa laga wadaa ibnu daqiiq sidaas uu leeyahy ibnu daqiiq ilciid falyandax farjahu farjigiisa ha dhaqo wayatawada walyatawada-a weyse qaato wuduu'ahu lisalaa weyse qaadkiisa salaada oo kale وبه qال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال xdثنا khالد وهو بن الحارث الهجyمي عن شعبة qال أخبرني سليمان وهو سليمان بن مهران الأعمش qال سمعت منذirا وهو منذر بن يعلى الthوري الكوفي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن محمد بن علي وهو بن الحنفية محمد بن علي علي wiilkiisii weya رضي الله عنه محمد بن الحنفية can caliyin qaala istaxyaytu waan xishooday an as'ala الnabiya sal l slama nabiga inaan su-aalo can ilmadyi madida min ajli faatimata faatima darteed war qofka ehelka xaaskiisa qaraabadeeda iyo dadkeeda waxyaabahaas ku saabsan yacnii waxa ragga iyo du qofka xaaskaa dhex mari kara iyo waxyaabaha inuu afka ka dadbo beryahan dambe dadku akhlaaqdoodu aad bay u xumaatay oo dad weliba tadayun sheeganaya mararka qaar waxay la soo fariisanayaan meelahan bubliga ah ama dadku ay ku wada xiriiraan oo waxyaabaha lasoo dhigo dadka waxyaabaha ama ay qorayaan ama ay ku hadlayaan iyo meelaha lasoo dhigo oo dadku ay ku xiriiraan barahaas ayaa waxaa la dhigaa dadka qaar waxay dhigaan waxaasaan ka sheekaynaynaa bay leeyihiin qofku sidau haweenta ugu tegayo sida la yeelo waxaasuu daldalaya haddana maca daalika qofkaasi in wadaad loo tiriyaa wax foolxun ah haddii nin hadda iska ciyaalo suuq oo meelaha iska taagan uu yahay dadku waxbay meel bay ku waxayn lahaayeen laakiin qof haddana yacni sheikh hebel la dhahaayo shiikhu marka wuxuu noqday wax kastaba inuu ku jira markaas isagii baa inuu ka dheereeya marka caamadii wax aad u foolxun arrintaasna marka arrin aad u beryahan dambe usoo ziyaadaysa waaye dadkan dee jinsi walba jinsiga kale ilaahay isagaaba ku hanuuniyey sidau wixiisa uga raadsanaya adigii marka dad baan barayaa inaad tiraa xayawaankaba uma baahna in la baro waxaan ilaahay baa isugu talagalay ma u baahna iskool in lagu loo dhigto iyo cashar in lagu bixiyo wax u baahan maaha haddana markuu meelahaas bubligaa soo dhigo ee dadkii uu wax ka qabay iyo dadkii yacnii xididkiisii ahaa wixii waa arkayaan ile ile wax banaanka yaallo bublig laga soo dhigay waay aawe marka xishoodkii iyo sariigtii iyo aawe waa iska xishoodkii zamankan naadir buu noqday ayb walidalika culimada qaar aayaddan waidaa maruu bilagwi maruu kiraaman waxay ku fasiraan alfaada yacnii ku saabsan galmada iyo jimaaca iyo waxyaabahaas hadday sheegayaan waa sarbeebaan cibaaduraxmaan marka inay sarbeebaan waayo ilaahayna waa sarbeebaa rasuulka sala alla l slam markuu ka hadlaya arrimahaasi si sarbeeb ah baa loo sheegaa qur-aanka waa arkaysaa ow laamastum الnisaءa min qabli an tamasuuhuna ayaa la leeyahay min qabli an tamasuuhuna ilaahay muxuu sidaa muxuu u dhahayaa hadalkan baa in afka lagu ballaariyo ma fiicna dadka hadda shaydaana dersi u dhigo ilaahay marka uun dadka dhalinyarta iyo ama dadka qofku xishoodka inuu ka tago ma aha faamartu lmiqdaada bna alaswad ayaan amray fasa'alahu waa su-aalay faqaala wuxuu yidhi fiihi lwuduu weyse qaad baa ah intaa marka madidiiba uga baxay weysada waa jebisaa dhaqitaan ina waa ka waajibaya baabu lwuduu'i min alghaa'iti waalbawli weyse qaadkii xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay min alghaa'iti saxarada laga weyse qaato walbawli iyo kaadida qofku hadduu saxaroodo ama kaadiyo in weysada ka jebayso وبه qال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى qال xdثna khالد وهو بن الحارث qال xdثna شعبة عن cاaصم وهو cاaصم بن أبي النجود ويqال cاaصم بن بهدلة أنه سمع زر بن xبيش يحdث qال أتyت رجuلا nin ayaan u imid يدcىa صفواna la yihah صفوان بن cصاl faqacadtu calaa baabihi albaabkiisaan fariistay fakharaja waa soo baxay faqaala maa sha'nuka sha'nigaagu waa maxay buu yidhi qultu waxaan idhi atlubu lcilma cilmi baan dalbayaa cilmi inaan kaa dalbaan kugu imid qaala wuxuu yidhi ina almalaa'ikata malaa'igta tadacu ajnixatahaa garbaheeday dhigaysaa liaa oo hoos bay ugu dhigaysaa liqaalibi alcilmi cilmiga midka dalbayo ayay hoos ugu dhigaysaa waxayna sidaa u yeelayaan ridan bimaa yatlubu waxa uu dalbayo raalli ahaansho ay raalli ku yihiin darteed fa qaala wuxuu yidhi can ayi shayin tas'alu intaa markaa da bishaaro uga dhigay oo yacni cilmiga aada soo doontay wax weyn baad ku helaysaa markaa buu yidhi can ayi shayin tas'alu maxaad ka su-aaleysaa xaggiisa qultu waxaan yidhi can ilkhufayni almasxu cala alkhufeyn qofka masixitaankiisa qaala wuxuu yidhi kunaa waxaanu ahaynay idaa kunaa maca rasuuli llahi sal ll ly slam nebiga markaan la jirno fii safarin safar dhexdiisa amaranaa wuxuuna amrayay anlaa nanzicahu qofka inaanan siibin halaatan saddex maalmood ila safar waaye ilaa min janaabatin janaabo darteed maahan inaan u siibayno janaabada waa loo siibayaa walaakin laakiinse oon loo siibaynin min qaa'itin saxaro darteed wa bowlin kaadi wa nowmin hurdo loo siibi maayo ayaga kuwa markaa saxaradii iyo kaadidii iyo hurdadii adoo qufkii kugu jiraad kaadisay qufkii oo kugu jiraad saxarootay isqul gashay ee inaad qofkii siibto qasab maaha markaas waad weysaysanaysaa lugaha qofka unbaad masaxaysaa korkiisa hadda isaga marka baabkan xadiidkan muxuu keenayna baabulwuduu'i min alqaa'iti walbowl weeyaan baabka meeshaa wuxuu u keenay kaadida iyo saxaradu inay weysada jebiyaan oo xadath asqara ay waajibinayaana laga qaadanaya sida looga qaadanayana waxay tahay weyse qaadka yacnii qofka oo la masaxo ayaa waxaa la yidhi haddii aada janaabooto xadath akbar kugu dhaco waa siibaysaa haddii kale ounan xadath akbara kugu dhicin oo xadath asqara ou kugu dhaco xadadkii asqarkana aawe min bowlin wa qaa'itin wa nawmin min qaa'itin wa bowlin wa nawmin markaa uma baahnid inaad iska siibto uma baahnid inaad iska siibto markaa maxaad u baahan tahay marka inaad weyse qaadato waa u baahan tahay laazim weyse waa u baahan tahay mar haddaad marka weyse keliya ku eg tahay isaga ma siibaysid markaad lugaha soo gaarto unbaad masaxaysaa korkiisa marka macnuhu waxaa weeyaan almasxu cala alkhufeyn weyse qaadka ayuu ku tacalluqaa janaabada kuma tacalluqo weyse qaad mar haddii uu ku tacalluqo ooba la weysaysanayana inay weysada jabtay baa meeshaas laga fahmaya waxa weysadii marka jebinayeyna waa saddexdaa nebigu uu sheegay sal l slam wa nowminta marka hurdada waa la itlaaqay wuu keeni doonaa baabka hurdada daaya marka xadiidkan laba siba usoo isticmaalay tawqiidka masxa markaan joognayna waa isticmaalay xadiidkan nawaaqid ulwudu'na waa ku dhex isticmaalayoo saana ugu isticmaalay marka xadiidka dee fiqigiisa wuxuu yahay hadba meel axkaam baa hadba laga qaadanaya baabu lwuduu'i min alghaa'iti saxaradii in la yacni darteed yacni in loo weyse qaato xukunka kusoo arooray caddayntiisii buu u baab yahay qofku markuu saxaroodo in weysadii ka jabayso weyse qaadanayo wbihi qala akbarana cmr bnu caliyin whuwa alfalaas waismaaciil bnu mascuudi qala xadaana yaziid bnu zurayc qala xadaana shucbaة can caasimi can zirin qaala qaala safwaan bnu casaan kunaa waxaanu ahayn ida kunaa maca rasuuli اlahi sal ly slam nebiga markaan la jirno fii safarin safar amaranaa wuxuuna amraya anlaa nanzicahu inaanan siibin qofka halaaa saddex jeer ila min janaabat walakin min gaa'iti wabowli wanowmin tii hore marka tarjamadiisii hore marka baabulwuduu'i min alqaa'idi walbowl uu tarjamay haddana qaa'idka keligiisa uu daliil uga dhiganaya xadiidkana sanadkiisa waa tanwiiciyey oo awal riwaayadii hore waxay ahayd xadiidi shucba can caasim midkaana yaziid bnu midkan waxaan ujeedaa xadiidkii hore wuxuu ka dhigay khaalid bnu lxaarith can shucba kanna waa yزيد بن زurayc can shucba baab اlwuduءi min الriixi dabaysha ama neefta in laga weyse qaato oo qofkii marka yani haddii ay neefi ka timaado in weysadii jabayso laga weyseysanayo wbihi qala akbarana qtaybaة wahuwa بn saعيid can sufyaana wahuwa sufyaan بn cuyayna can الزhriyi xaa وأkbaranii mxamed bn mansuur can sufyaana waa ibn cuyayna qaala xadathana الzuhriyu isku mid waaye sanad waa mid sade mid walbaa zuhri labuu ka tiri ka tirsanaya qaala akhbaranii saciidu yacni bna اlmusayab wacabaad bnu tamiim can camihi wa huwa cabdullahi bnu zayd waaye adeerkee marka qaala akhbaranii saciidu yacni bna اlmusayab buu ujeedaa cafwan saciid ibn musayib buu saciidka ka wadaa ayaa ii waramay wacabaad bnu tamiimin ayaa ii waramay can camihi wahuwa cabdullahi bnu zayd labadaba asay ka warinaya shakaa ila nabiyi sal ll l slam nabiga waxaa u cawday shukiya mau kuu dhigayn shakaa buu inta ka dhigan shakaa ila nabiyi sal ll l slama yani nabiga sal ll l slama ayaa waxaa u cawday ay axadun qof baa u cawday muxuu ka cawday alrajula yajidu shay'a fi salaati ama shukiya ila nabiyi sal l slam nebiga ayaa waxaa loogu cawday alrajulu qofka yajidu shay-a shay dareemayo fi salaati salaada dhexdeeda salaaddii dhexdeediibuu wax ka ku dhex dareemay qaala wuxuu yidhi laa yansarif yownan bixin xataa yajida riixan ilaa uu daba yacni neef ou dareemo ou yasmaca sawtan ama cod ou maqlo yacnii yaqiin un salaaddii ha uga baxo marka maxalu shaahidka waxaa weeyaan o xataa yajida riixan adoo salaaddii ku jirto haddaad riix dareento neefi inay kaa timid salaaddii waa ka baxayo gadaal ay ka timid salaaddii waad ka tegaysaa waa ka baxaysaa shayga marka salaadda aad ku goynaysid uga baxaysaana waa maxwa in weysadii ay jabtay meesha uu ka rabo waa intaas xadiidkii abu hurayrana aad buu waadix u yahay laa yaqbalu llaahu salaata axadikum idaa axdatha xataa yatawada markii la weydiiyey mal xadathu ya abaa hurayra qaala fusaa-un ow duraatun waa tii u yiri meeshaa marka imaam maalik isaga waa kala duwayo jumhuurku waxay yidhaahdeen neeftaasi ama salaada dhexdeeda ku jir ama khaarijkeeda ku jir marba haddii aada neeftaa dareento khalaas waa u dhammaatee imaam maalikse isaga wuxuu kala qaadayaa salaada dhexdeeda iyo khaarijkeeda ayb ayuu kala saarayaa isaga ayb qaala baabu lwuduu'i min annawmi weysada yacni hurdadii in laga weyse qaato wixii ku yimid caddaynteedii ayuu u baab yahay wa bihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud xumayd bnu mascadata qaala xadahanaa yaziid bnu zurayc qaala xadahanaa macmarun can zuhriyi can abi salamata can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal ida istayqada axadukum midkiin haddii uu tooso min manaamihi hurdadiisa uu kasoo tooso falaa yudkil yadahu fi linaa gacantiisa weelka younan gelinin xataa yufriqa calayha ilaa korkeeda uu ku shubo halaada maraatin saddex jeer fa inahu laa yadri ma oga ayna baatat yaduhu gacantiisa meesha ay barisay tarjamada marka iyo xadiidkan say isu mudaabaqeynayaan tarjamadii waxay leedahay hurdada in laga weyse qaato oo ay weysada jebinayso halkaana hurda inay weyse jebinayso aad ugama muuqato sida looga qaadanayaa waxay tahay ida stayqada axadukum min manaamihi falaa yudkil yadahu fi linaa-idan baa bacdi riwaayaat waxaa kusoo aroortay fi lwaduu'i fi lwaduu'i biyaha uu ku weyse qaadan rabo eeyounan gacanta gelinin baa layidhi meeshaa marka maxaa laga qaadanaa markuu hurdada kasoo kaco qofku waa weyse qaadana mar hadduu weyse qaadanayana wuxuu u weyse qaadanayaa inay weysadii ka jabtay halkaas waay marka meesha uu ka fiirinayna mararka qaar axaadiidta lafdigii sariixa ahaa ama laga qaadan karay inuunan keenin baa la arkaa laakiin lafdiga oo ku jiro fii bacdi turuqihi xadiidka duruqdiisa wax ka mid a ayb hadda marka falaa yudkil yadahu fi linaa-i ayaa duruqda qaar waxay leeda fi lwaduu'i baa kusoo aroortay fi lwaduu biyaha lagu weyse qaadanaya mar hadduu weysaysanayo marka alwuduu'u min annowm waa xasishay marka baabu nucaasi laba shay marka kitaabku riwaayo iyo diraaye labadaba uu ka kooban yahay riwaayadiisana de waa sanadkaas iyo wixii wax ku jiraan iyo diraayadiisuna waxay tahay in la fahmo xadiidkan sida uu u tusaayo tarjamada musanifka yacni xukunkan sida uu rabo inuu musanifka ugala baxo xadiidkan in la fahmi kara wey haddii marka qofku uunan taas fahmin ama uunan isku howlinna maba fahmin kitaabka maba fahmin baabu nucaasi luladii ayuu u baab yahay nucaaskuna marka waa gamaanyada qofka yacnii inuu gam-o gam-itaanku marka ma hurdaa lagu xisaabayaa weysada waa jebinaysaa mase gam-itaanku hurdo laguma xisaabayo farqigase udhexeeya waa maxay annucaasu waannawmu farqiga udhexeeya waxay leeyihiin nucaasku qofku marka uu gam-ayo dhinacyadiisa waxa ka dhacayo dhan waa maqlaa laakiin marka uu hurdo oo uu noom ou galo waa tegay qofkaas nacam waxa dadka sheekaysanaya dhinacyadiisa ku sheekaysanaya waxba ma maqlay laakiin qofku markuu gam-ayo labada qofe agtiisa ku sheekaysanaysa iyo warkooda waa maqmaqlaya nacsadaasi marka bukhaari oo dawate ka baabeeyey annacsa waman lam yara annacsata waannacsatayni qofka halka gamaanyo ama labada gamaanyo aan u arkaynin ba-san wax dhiba aan u arkaynin waatii u baabeey jiray marka nacsadaasi marka gamaanyadu hur ma jebinaysaa weysada ayb sideedana ogaada hurdada marka laga hadlayo iyada hurdada naaqidun lidaatihi miyah wax iskiis weysada u jebiya miyah mase waa madinatun linaqdi asalka mas'alada meeshaas iyay joogtaa culimadu waxay u badan yihiin madinatun linaqdi inay tahay weyso iyada hurdo iyada sideeda wax uma jebisee laakiin markii la seexdaa laga yaabaa wixii weysada jebinaya inay imaadaan oodan ogeyn ayaa dhici karta wa madino waay marka la yidhi waa meeshay marka ka imaanayso haddii qofka uu seexdo isagoo dabada salka si fiican dhulka u dhigay yacni markaasi meeshay wax kasoo bixi lahaayeen waa daboolan tahay madinadii baa la weynayaa awalna hurdada iyada naaqid lidaatiha uma ahayn markay leeyihiin marka ilaa nawma qaacidin mumakanin mumakinin maqcadatahu cala alardi markay leeyihiin halkaasay wax ka fiirinayan bacdi alaxaadiidna waa tilmaamayaanu alcaynaani wikaa-u sahi faidaa naamat alcaynaan istadlaqa alwikaa hadday labada indhood seexdaan xariggii dabada ayaa furmaayo yacnii indhaha waxay koontaroolaan gadaal meeshay neeftu ka imaanaysa indhaha koontaroola marka macnaheedu waxay tahay haddii la seexdo koontaroolkii baa dhumaayo waa madina marka wax lagu jebinayo xadiidka safwaan ibnu casaal cumuumkiisa marka la fiiriyana hurdo oo dhan inay sideeda wax u jebisaa laga fahmi karaa oo adaayi markaan soo marayna walaakin min gaa'itin wa bowlin wa nawmin waa la yska idlaaqay ibnulmundir marka wuxuu leeyahay iyadoo dhan marka in lagu ayaa wax jebinayso xadiidkaas uu qabsanaya culimadan kalena axaadiidtan warna kama tagana xadiidyadan idaa naamat alcaynaanu istadlaqa alwikaa iyo alcaynu wikaa-u sahi faman naama falyatawada iyo ayb macnaha marka meesha ku jira taas weeyaan nacsadu marka iyada laakiin de waa laga soo reebayaayo qofku waxbuu dareemi karaa qaarna umaba kasoo reebayaan wabihi qaala akbaranaa bishru bnu hilaal wahuwa sawaaf abu muxamed hiqat rawaa lahu muslimu walrbaca qala xadaana cabdulwaariث wahuwa bnu saciid can ayuba can hishaam bni curwata can abihi can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu lahi sal l slam idaa nacasa rajulu ninku hadduu gam-o wahuwa yusalli isagoo tukanayo falyansarif ha gadoomo salaaddii ha ka baxo lacalahu yadcuu waxaa la arkaa inuu habaaro calaa nafsihi nafsadiisa wahuwa laa yadri isagoon ogeyn inuu ishabaaraan laga yaabaa hadalkan dambe u fiirsa marka lacalahu yadcuu calaa nafsihi wahuwa laa yadri wuxuu cillo u yahay falyansarif amarka ah soo maha falyansarif salaaddii ha ka baxo muxuu uga baxaana waxaa laga yaabaa inuu is yiraa isu duceey oo ishabaara markaas cillo marka loogama dhigin weysadii aad jeb jabtay saa darteed ha baxo ha soo weyse qaata lama dhihin wax kalaa cillo looga dhigay meeshaa marka maxaa laga fahmayaa marka lulada iyo gamaanyadu weysada inaynan jebinin ee laakiin salaada ha ka fadhiisto sababta uga fadhiisanayo wax kala weyse aad jabtay maahane war arma haddaad sii wado waaba ishabaaree waay macnuhu waa la gartaan umalayna ayb ishaarada marka xadiidkan halkaasay ku dhacaysaa inamaa hiya ilaa jawaazi qaطci salaati aw ilinsiraafi salaaddii marka laga idaa sallama minha waxaa kale culimmadu leeyihiin salaada ha ka baxadaan waxaa laga wadaa barta uu joogaba ha iskaga dhaqaaqo mase salaadii qiyaamkii iyo qiraa'adii oo waday inta iska soo dhaafo ragcadaas ha dhammaysto hasala yacni atixiyaad ha uga baxo hasalaamo noqsado bis hana iska seexda ha dhow sidaasa mise barta uu taagan yahay ha uga baxa laga wadaa in badan waxay leeyihiin macnuhu waxay tahay salaada ha ka baxo macnaheedu ha soo gaabsado ha iska joojiyo see lagu joojinayaa salaada marka inaad soo gebagabayso ood ka dhaqaaqda ka bacdina marba haddaad gamaanyo iyo wax dardareentay qaarna waxay leeyihin maya ee mar bartaas in lagu gooyo waayo siday ahaataba sababta salaada looga baxaayo waa ciladan xadiidka uu gadaal ka sheegay lacallada lafteedana de tacliil waa keentaa iyada lafteedana qaala baabu lwuduu'i min masi dakari dakarka taabashadiisa in laga weyse qaato wixii ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay wabihi qaala akbaranaa haaruun bnu cabdillaahi wahuwa alxamaal qaala xadaanaa macnun wahuwa macnu bnu ciisa alqazaaz waalxaariu bnu miskiin qira'at calayhi wa ana asmac can ibni اlqaasim waaka ibn اlqasim oo hadda ka warina alxariث ibn miskiin ibn wahab uu aada uga warin jiray qala xadaثna malik can cabdillahi bni abi bakri can cabdillahi bni abi bakri bni cmr bni xasmi anahu samica curwaةa bna الzubayr yaqulu dakltu calى marwana bn اlxakm ayaan u galay fadakarnaa waxaan sheegnay maa yakunu minhu اlwuduء waxa weysada ay ka ahaanayso yani waxyaabaha laga weyse qaato ayaan ka sheekaysanay waxaa laga qaadanaya marka dadkii hore marka ay majaalista isku yimaadaan waa kala faa'iideysan jireen masaa-isha marka weysada maxaa jabiyo iyo ayaan ka sheekaysanay buu leeyahay fa qaala marwaanu marwaan waxa uu yidhi min masi dakari dakarka taabashadiisa darteed alwudu'u weysaa u ah yani dakarkii taabashadiisa weyse ayaa aggee xaggeeda ka ah faqaala curwatu curwa wuxuu yihi maa calimtu dalika ma ogi buu yidhi ana arrintaa ma aanan ogaanin faqaala marwaanu marwaan waxau yidhi ahbaratnii busratu bintu safwaan ayaa ii warantay annahaa samicat rasuula اllahi sal ly slama yaquulu idaa masa axadukum dakarahu falyatawada midkiin hadduu dakarkiisa taabto ha weyse qaato saasaan maqlay buu yidhi nabiga ka maqlay ka maqashay nabiga sal l slam xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa weyse qofku hadduu dakarkiisii taabto weysada inay jabayso ayib waxaa kaloo tusaya taabashadaas xaggee waayo baabacadaas cad waayo naam ee isagu haddii bo jirkiisu istaabto ila awalba jirkiisa waa istaabanaya dakarkii iyo bowdadii waa istaabanayaan weysadaa ku jabaysa haddii la yidhaha weysaba maba dhowrnaateen taabashada marka laga hadlaya waa gacanta in lagu taabto gacantaas weliba baabacadaas cad ayuu yidhi shaafici meesha cad daahirka ma ahan cad meesha cad wuxuuna isagu sidaa u yidhi xadiid ibni xibbaan idaa afda arajulu ilaa dakarihi midkiin haddii uu qofku hadduu idaa afdaa axadukum ilaa dakarihi midkiin haddii uu dakarkiisa gaaro luqatanna wuxuu yidhi alifdaau waxaa weeyaan in qofku uu gaaro baabacada cad inuu ku gaaraa la dhahaa luqatan markaad shaygan baabacadaada cadsaa u saarto ayaa ifdaa la isticmaalaya isaga marka halkaa labada xadiid ayuu wuxuu kala baxay marka meeshaas haddii marka qofka dakarkii meeshaa yacnii dhudhunkiisa iyo meeshaa kore iyo hadduu hadduu taabto ku taabto iyo weysadii ku jabi maysa waxay ku jabaysaa marka baabacada cad marka uu ku taabto ama faraha foodooda iyo ayib wbihi qala akbarana axmed bn mxamed bn اlmugiira qala xadaana cثmaan bnu saciid wahuwa cثmaan bnu saciid bni kahiir abu camrin اlximsiy hiqat caabid can shucaybi an shucayb bn abi xamza can الzuhriyi qala ahbaranii cabdullahi bn abi bakr bni xasmi anahu samica curwata bna الzubayr yaqulu dakara marwaanu marwaan baa wuxuu sheegay fii imaaratihi markuu madaxda ahaa cala اlmadinati madiina uu madaxda ka ahaa sidan uu sheegay anahu yutawada-u min masi dakari dakarka taabashadiisa waa laga weyse qaadanayaa shanigu sidaa inuu yahay idaa afdaa ilayhi haddii uu gaaro gacanta baabacada cad hadduu ku taabto idaa afdaa ilayhi rajulu biyadihi uu ku gaaro fa ankartu dalika arrinkaa waa inkiray buu yidhi marka faqultu waxaan idhi laa wuduu'a weysa male calaa man masahu qofkii taabto faqaala marwaanu akhbaratnii busratu bintu safwaan ayaa ii warantay annaha samicat rasuula llahi sal l slama dakara maa yutawada-u minhu wax laga weyse qaadanayuu sheegay faqaala rasuulu llahi sal l slam wayutawada-u min masi dakari dakarka taabashadiisana waa laga weyse qaataa qaala curwatu curwa wuxuu yidhi falam azal umaarii ma aanan ka zuulin inaan la doodayo marwaana marwaan xataa dacaa rajulan min xarasihi ilaa uu u yeeray nin isaga kuwii ilaalinayay ah faarsalahu ilaa busrata orod busra ay busro u diray marka haweentii xadiidkan soo sheegtay nebiga igaga sheegtay orodoo u tag hebelow fasa'alahaa waa soo su-aalay camaa xadatat marwaana wixii markaa marwaan ay u sheegtay buu soo su-aalay fa arsalat ilayhi waa soo dirtay busratu busra soo dirtay ninkii bimidli ladii kii ayay lasoo dirtay xadathanii canha marwaanu marwaan oo ig uu igaga sheegay xaggeeda yacni marwaan waa xifdiyey waayo xadiidka marka waa sax intii marwaan oo iyada igaga sheegay ayaa ninkii la dirayna oo iisoo sheegay marka meesha waxaa laga qaadanayaa in weysadu ay jab dakarka taabashadiisa weysadu ay ku jabayso dakarkaaga ha ahaado ama cawradaada ama qof kale cawradii hadday ha noqoto cawrada qofka kalena way uga qiyaasteen qaala baabu tarki halkan baaban ku daraynaa qaala baabu tarki lwuduu'i min dalika weyse qaadkii in laga tago min dalika kaagaa xaggiisa yani baabkani waa kii hadda cagsigiisa wa dakarka taabashadiisa weysada inaynan jebinaynin kii hore waa jebinaa kanna marka ki wuxuu kusoo arooray inaynan jebinaynin wa bihi qaala akhbaranaa hanaadun an mulaazim bni can mulaazim bni camrin whuwa abu cmr alyamaamiy صaduq qala xadaثna cabd الlahi bn badri can qays bni طlq bni عaliyi can abihi qaala kharajnaa wafda waan baxnay buu yihi anagoo wafdi ah xataa qadimnaa yani wafdan ay waafidiina anagoo waafidiin aan baxnay xataa qadimnaa calى rasuuli اlahi sal ly slam ilaa an nabigu usoo galnay fabaayacnaahu waa la mubaayacoonay wasallaynaa macahu waan la tukanay falamaa qada salaata markuu salaaddii ka baxay jaa-a rajulun nin ayaa yimid kaannahu badawiyun aada moodaysid inuu badawi yahay faqaala yaa rasuula allah maa taraa fii rajulin maxaad u arkaysaa nin masa dakarahu dakarkiisa taabtay fi salaati salaada dhexdeeda qaala wuxuu yidhi wahal huwa oo ma yahay isagu ilaa mudqatun minka cad adiga kaa mida maaha ma wax kalaha ow amase badcatun minka hilib adiga kaa mida waa ow badcatun minka ama yacni gabal cad adiga kaa mida un maaha wax kala miyaaba isaga kan iyo kii hore marka sida loo jamcinaya hadallo badan baa ku jira bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin midkan waa mansuuq waa la nasakhay waxaana lagu nasakhay xadiidkii busra lianna busra way ka dambeysay qisadaanna waxay dhacday bay leeyihiin ayaamihii hijrada ugu horreysay qaraa-in iyo waxbay keenayaan sidaana waxaa dhahayo a-imo badan waxaana ka mida abu bakr alxaazimi kitaabkiisa alictibaar fi الnaasikh wاlmansuuq qaar kalena waxay leeyiin maya xadiidkan taariikh lama oge nasakh iyo lama aadaya laakiin tacaarud ha la fiiriyo baabu tacaarud ha la fiiriyo way iscaarideen midna marka waxaa weeyaan xaadir midna waa mubiix ida tacaarada alxadru idaa tacaaradat alxadru walibaaxatu xadriga iyo ibaaxada hadday iska hor yimaadaanna kee la hormarinayo yuqadamu lxadru xadrigaa la hormarinayo xadiidkii busra marka xadri see ku yahay wuxuu ku yahay wuxuu ku leeyahay haddaad dakarkaaga taabato salaad ma tuka kartid salaaduu kaa celinayaa ilaa aada weyse qaadato xadri ma tahay mase maaha faarax ayb kanna muxuu maxaa ku jira ibaaxaa ku jirta kanina wuxuu ku leeya hadaad dakarkaaga taabato waa kuu bannaan tahay inaad tukato saasuu ka dhigan yahay ibaaxa iyo xadri markay iska iska hor yimaadaan xadrigaa la hormarina sababta loo hormarinaa maxay tahay ibaaxada asalkii bay waafaqsan tahay iyada leanna ashyaadu maxay asal ku yihiin ibaaxa ibaaxadaas marka baraa-a asliyadii ayuu tii hore armuu ku taagan yahay laysleeyahay xadrigu laakiin waa naaqil isaga waa naaqil waxbuu soo yacni asalkii ayuu kasoo rarayaa waxaani dhinacaana marka qaar baa ma sidaa yidhaahday qaar kalena waxay leeyihiin iyagu amarkan ayaa wuxuu yahay amarka xadiidu busra ku jira amru amru istixbaab waaye kanna waxaa weeyaan markaas yacni ibaaxadii baaba kii laga faa'iideysanayay oogaa laakiin ixtiyaadku wuxuu ku jiraa in laga weyse qaato ee kan laftiisa hadda waxaa ka muuqanayo maa taraa fii rajulin massa dakarahu fi salaati buu yiri qofku sida badan salaada markuu ku jiro haddiiba uu dakarkiisa taabanayo biduuni xaa'il mau taabana ma taabanayo xaa'ilou ku taabanaa xaa'ilna dhib ma leh isaga laftiisu saasaa ka muuqanaysa haddii marka sidaa la yidhaahdana tacaarud ma jirayo haddii maradaada korkeeda haddaa ka taabato awalba ishkaal iyo dhib ma lahayn ayib meeshaana marka iyada waa taasa hal arrin marka iyadana in la fahmay ubaahanta madaahibta xanafiyadu iyagu waxay qabaan masu dakar inaynan jebinaynin weysada ayay qabaan madaahibtan kale badankood iyaguna waxay qabaan shaafici isaga wuxuu qabaa waxyaabaha weysada jebiya waxaa ka mid a dakarkoo la taabto wixii marka masaa-il sidaan oo kale ah oo adilo saanana kusoo aroortay si kalena kusoo aroortay ama ijtihaadka boos uga bannaan dadku inay haddii marka adigu aada masaajid soo gasho imaam xanafi ah aada ku daba tukato waxba baarbaaran maysid oo ma dhehaysid ee armow inta dakarka soo taabtay salaadda iska galay iyo ma gelaysid baabkaas lianna yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wa calayhim hadday wax ka yimaadaan adigo saa loo haystaa shaqadaada ma aha haddii sidaa la yidhaha marka muslim isla tukadaa lamaba heleen oo bitaali maalan shaaficiga isaguna haddii intuu hilib geel soo cuno uu salaadii galo qofku yani xambeliga inuu yidhaahdo ma ahan war imaamkan aniga maa ogin uu hilib geel soo cunaa laga yaabaa uunan weyse qaadanin weysaba uma sugnaanine seen salaad ugu daba dukan baabkaas lama furaayo wixii qaldamo markaasaan oo kale ijtihaad boos ka furan yahay yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wacalayhim ayay gelayaan waxyaabaha sidaas oo kale ah hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed